أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toos ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee ay ku leedahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu helno qodobo ay ka mid yihiin kataayib al ikhbaariyah oo baahisay muuqaalka weerar lagu dilay saraakiil sare oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya oo ka dhacay duleedka degmada baydhabo ee wilaayadda islaamiga ah ee baay maxaa ka jira in iiraan iyo maraykanka ay ku dhawaaqayaan heshiis buuxa saacadaha soo socda soona afjarayaan dagaalkii bilooyinka qaatay ee u dhexeeyey labada dhinac waxaan idiin haynaa warbixinnadii ugu dambeeyey ee warbaahinta caalamku ay qortay wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan oo ku dhowaad boqol macallin oo rag iyo dumar isugu jira guddoonsiisay shahaadooyin iyo abaalmarinno kala duwan munaasabaddaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawo idiin haynaa kataayib al ikhbaariyah oo baahisay muuqaalka leh oo soo bandhigaya waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta muuqaalkaas oo maqal aan idinkugu bedelnay ayaad sidoo kale caawo maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaa ayaan inshaa allah caawo idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى waa habeennimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan kataayib al ikhbaariyah ayaa baahisay weerar lagu dilay taliyayaashii guutooyinka siddeedaad iyo sagaalaad ee kooxda riddada soomaaliya islamarkaasina mujaahidiinta ay ku soo qaniimaysteen hub iyo gaadiid dagaal kaas oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay haddaba ku soo dhowaada qayb ka mida filimkaas oo maqal aan idinkugu beddelnay
الله أكبر
waxaad soo dhagaysateen qayb ka mid ah filimkii oo aan maqal idinkugu beddelnay maahir maxamed ayaa filimkaasi si dhammaystiran u soo daawaday islamarkaasina aan wax ka weydiinay haye maahir bal dhegaystayaasha tafaasiil dheeraada ka sii filimka ka soo baxay kataib al ikhbaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab muuqaalkan oo ay gelinkii dambe ee maanta baahisay kataib al ikhbaariya lana daawan karo muddo toddoba daqiiqo ah waa mid si toos ah kuu duulgeynaya mid ka mid ah weeraradii ugu dambeeyey ee dhagta dhiigga loogu daray saraakiisha iyo maleeshiyada kooxda riddada soomaaliya muuqaalka ee lagu soo bandhigayo weerarkii kamiinka ahaa ee toddoba-iyo labaatankii dulqicida ka dhacay duleedka magaalada baydhaba ee lagu dilay taliyayaashii guutooyinka sideedaad iyo sagaalaad ee kooxda riddada murtad korneyl yunis aadan xasan iyo korneyl cali cadow ayaa ku bilaabanaya ciidamada mujaahidiinta oo ku taqadumaya maleeshiyaad murtadiin ah oo weerar arbushaad ah kusoo ahaa deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca duleedka magaalada baydhaba cabdiwahaab sida muuqaalka laga arki karo maleeshiyada iyo saraakiisha riddada ah oo khabar moog ah ayaa kusoo dhacaya kamiinka ay mujaahidiintu halkaasi ku diyaariyeen goobta uu weerarka ka dhacay waa meel howda ah halkaas oo ay cadowgu kala kulmayaan weerar culus oo lagu soo afjaray saraakiishii riddada ee maleeshiyaadkaasi hogaaminaysay dagaal kooban kadib kaamarada kataib al ikhbaariya ayaa goobta dagaalka ka soo qabanaysa firxadka maleeshiyada murtadiinta oo ooda jabsanaya kana cararaya goobta dagaal ee kamiinka loogu dhigay kadib markii ay ku hor sugnaan waayeen xabadda mujaahidiinta waxaad sidoo kale arki kartaa maleeshiyada riddada oo isku dayaya inay goobta dagaalka kala baxsadaan gaadiidka dagaal ee ay doonayeen in ay ku arbushaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka balse ciidamada mujaahidiinta ayaa allaha fadligiis ka faramaroojinaya waxayna gaadiidka dagaal ee gacanta looga dhigay cadowga ciidamada mujaahidiintu kusii baacsanayaan firxadka maleeshiyada riddada ee kamiinka ka badbaaday muuqaalka oo ah mid laabqawoosi ah ayaa dhanka kale soo bandhigaya meydadka maleeshiyaadka iyo saraakiisha riddada ee lagu dilay kamiinkan ka dhacay duleedka magaalada baydhaba kuwaas oo aad muuqaalka ku arki karto iyagoo bilqan goobihii lagu dagaalamay cabdiwahaab qaybaha dambe ee muuqaalka kataib al khabaariya ay kasoo saartay weerarkii dhabagalka ahaa ee toddoba-iyo labaatankii dulqicida ka dhacay duleedka magaalada baydhaba ee lagu dilay taliyayaashii guutooyinka sideedaad iyo sagaalaad ee kooxda riddada korneyl yuunis aadan xasan iyo korneyl cali cadow waxaa lagu soo bandhigayaa khanaa-imta ciidamada mujaahidiintu ay kusoo furteen weerarka oo isugu jirta gaadiidka dagaal ee qoryaha culus ay ku rakiban yihiin iyo kaararka aqoonsiyada murtadiinta oo uu ka mid yahay midka korneyl yuunis aadan xasan taliyihii guutada sagaalaad ee maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya iyo sidoo kale hubka iyo agabyada ciidan ee laga furtay maleeshiyadii murtadiinta ee weerarka arbushaadka ku ahaa deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca dureedka magaalada baydhaba balse ay si adag uga hortageen ciidamada mujaahidiinta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ku dhowaad boqol macalin oo rag iyo dumar isugu jira guddoonsiisay shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan munaasabadan oo ka dhacda deegaanka show ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa dowro tasxiixa ah oo socotay muddo lix bilood ah loogu soo xiray siddeetan iyo saddex isugu jira rag iyo haween macallimiin qur-aanka kariimka ah kuwaas oo la guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino qaali ah munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan culimo nabadoonno waxaana dowladdaasi qabtay islamarkaasina munaasabadan soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga hiiraan ugu horreyn waxaa munaasabadaasi kelimad ka jeediyey sheekh axmed dheere oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh sala allahu calaa muxamadi wacala aalih wasaxbihi wasallam tasliiman amaa bacd awala waaakhiran ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa fadli isaga leh annagoo maanta u taagan xaflad loo samaynayay kitaabka qur-aanka ah ee ardadii dhammaysatay dowladii lixda bilood ahayd kitaabkaasi waxaan filayaa aajuri raximahu llahu tacaala waraaqahan loo qaybiyey oo naloo qaybiyey oo culimmadu noo qaybiyeen ayaa ku filan kitaabka qur-aanka ammaantiisa inkastoon la soo koobi karin nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ka dhahaya khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama xadiidka cumaan oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan dadka u wanaagsani waa dadkii qur-aanka bartay haddana sii baray taasi waxay ku tusinaysaa mahadcelin ardadii dhegaysatay loo mahadcelinayo iyo macallimiintii iyo dadkii ka shaqeeyey ama heer xaraka ha noqdo ama heer wilaaye ha noqdo ama heer dacwo ha noqdee ilaahay subxaana wa tacaala wanaagga uu ballan qaaday iyo khayriyada mafhuumulmukhaalafada xadiidka waxaa laga qaadanayaa inuusan laa khayra fii man lam yatacalam alqur'aana wacallamah walam yucallimhu waxaa laga qaadanayaa mafhuumulmukhaalafada ruuxan kitaabka qur-aanka aan barin ama bartay oo wax sii barin inuusan wax khayra u lahayn maxaa yeelay laba shardi ayaa lagu xidhay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ka dhahaya iqra'u lqur'aana fa innahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liahlih wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qur-aanka akhriya wuxuu iman doonaa maalinka qiyaamada isagoo ergaynaya oo u ergaynaya ayuu kitaabka qur-aanka iman doonaa waana xadiid muslim uu warinayo xadiid kale nabiga calayhi salaatu wasalaam cumar ibnu khadaab uu ka wariyey ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kor yeelayaa kitaabka qur-aanka barashadiisa iyo akhrintiisa iyo sii gudbintiisa iyo ku camalfalidiisa iyo ugu yeedhidiisa waa intaba qoom ayuu ku kor yeelayaa qolo kalena wuu ku dejinayaa arrintaasi way muuqataa arrinta xarakada iyo jihaadka caalamigaa ama daakhiligaa labadaba dadkeedu say cizi u yihiin say u iftiimayaan sharaftoodu say u muuqato say uga sarrayso meelaha kale amniga yaalla isjacaylka yaalla cadow iska dhicintiisa intaasba taasi waa deliil kitaabka qur-aankii macnihiisii labada qolo uu ku kala yaallo inna haada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwamu wayubashir almu'miniina aladiina yacmaluuna asaalixaati anna lahum ajran kabiira intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay mudiirkii dowladda lixda bilood macalinka ka ahaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد على قدر هتعرض يا أنفلنا ما إلا بلاوي كم أفر بول أفرتين طلبة بلا أفراد عمرسة tobanka sagaal lamada kun labaatan shantay bale tobanaad laba kun iyo marasa ardada ku faa'iidaysatayna mar horban intay ardada waa ku faa'iidaysatay dadkaas qeybayaal ahaayeen macalimiintii deegaanka ah iyo qeybo mucallimaadkii deegaanka ah sida la faray yahan ku faa'iidaysadeen lahan ka do'ay maasha allah ilmagaas sida la faray yahan qaadeen intaas kadib taas markinta hoggadoba dadweynaha deegaanka ku qeybgalayaasha xafladda xalaqadu cuthmaan bin cafaan boqorkeeye boqor eedan maasantiin jazaakum allahu khayra aljazaa antaa ka gebgaba asalaamu calaykum
ardaydii macallimiinta ahaa ee dowladda tasxiixa ah loo sameeyey muddada lixda bilood ah ayaa halkaasi bandhig ku sameeyey إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ومرحبا بكم بأهل حلقة عثمان بن عفان المترابطين المتكاتفين قلبا وقالبا ومرحبا بكم حبا وكرامة على الرأس والعين أتيتم أهلا لا غرباء فاستأنسوا ولا تستوحشوا غير خزايا ولا نداما ومرحبا بكم بهذه الكوكبة المنيرة والوجوه الطيبة واعلموا أننا فرحون ومسرورون غاية السرور تارة نفرح بزيارة من نحبهم ويحبوننا ونستأنسهم ويستأنسوننا وتارة نفرح بقرب عضلة كنا ننتظرها على أحر من الجنب وذلك لنأخذ قسطا من الراحة ولنأخذ نصيبنا من الدنيا قال الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا
جزاك الله خير الجزاء وأحسن الله إليك عرضي أن كده حضرنا ما دام حفلته أي تهي حفلته ويننا إلهي تبارك وتعالى كتاب كيسة waxaan soo dhaweynayaa xamse mursal cali oo insha allahu tacaala ku qoran aayado qur-aanka kariimka insha allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى
waxaan soo dhaweynayaa ustaad kilan macalin cadnaan ka hadli doona kelmad ku saabsan ee xalqadii cuthmaan ibn cafaan kula baxaysa luqadda carabiga alxamdu lilaahi aladii yasara alqur'aana lildikr وصيره المستضاء طول الدهر الذي أصبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة يا حامل الذكر هبوا وارتقوا شرفا فالعز في الحفظ في الترتيل في الفطن صلى الإله على المختار سيدنا محمد خير مبعوث لمؤتمن فليفتتح مجلس القرآن في أدب بذكر رب عظيم الفضل ذي المنن أيها الحفل المبارك نجتمع على مائدة القرآن نرتشف من معينه البيان ونستضيء بسناه في كل آن هنا تتلى الآيات فتخشع القلوب وتدمع العيون وتلين الصدور بعد قسوة وجمود يا أمة القرآن هذا دربكم فامضوا به نحو العلا مستبشرين فامضوا به نحو العلا مستبشرين sidoo kale insha allahu tacaala waxaan u yeerayaa ardayda la yidhaahdo maymuun macalin cabdiraxmaan oo insha allahu tacaala iyadana aayada qur-aanka kariimkaa soo jeedin insha almawla ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى, فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ورد كل واحد لأصله واللفظ في غيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه فرقق مستافلا من احرفي وحاذرا تفخيم لفظ الالف وهمزه الحمد اعوذ اهدنا الله ثم لا ملجا لنا وليتلطف على الله ولض والميم من مخماصة ومن مرض waxay noo soo jeedinayeen kitaabka aljazariya oo kutubta tajwiidka ka mid ah Ee, waxaan soo dhaweynayaa insha allahu tacaala ardayda la yidhaahdo shamsi maxamuud axmed oo inoo akhri doonta insha allahu tacaala alqur'aan alkariim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي هل تستطيع أن نسألك مسائل من مسائل التجويد وجوبت نعم سلني ما معك من علوم التجويد ما أحكام المد للمد أحكام ثلاثة تدم وهي الوجوب والجواز واللزم متى يكون المد واجبا فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد متى يكون المد جائزا وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل عرف المد العارض وما حكمه ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين إن شاء الله مركو حنكو هرمرينا قيبت معلمينتا أن كو هرمرينا إن شاء الله تعالى قسم والبو حكو بشاريستان si gooni baan u ictibaarinay si gooni baan awaal marar u siin doonaa kaalmaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad hadday noqon lahayn gudihii daaciyaadka ahaa hadday noqon lahayn macallimiinta hadday noqon lahayn qaybtii ardayda yararka ahaa waxaan ku hormaraynaa insha allahu tacaala qismiga kibaarta macallimiinta ayaan ku hormaraynaa waa sagaal iyo toban macallin waxaa kaalinta koowaad u galay macallinka la yidhaahdo macallin cabdinaan macallin cusmaan cabdi cabdille wuxuuna haystaa boqolkiiba sagaashan iyo afar darajo ahaan nisba awiya boqolkiiba sagaashan iyo afar Ee, insha allahu tacaala jaa'iz ahaan wuxuu u helay lacag dhan boqol iyo labaatan doolar qismiga kibaarta macallimiinta waxaa ku jiro macallin cabdirasaaq sheekh xasan cabdille ee insha allahu tacaala ku jiro asan wuxuu keenay boqolkiiba sagaashan iyo saddex abaalmarin wuxuu helay lacag dhan boqol doolar kaalinta saddexaad waxaa isla galay laba macallin macallinka koowaad waa macallin mascuud cabdille iyo macallin cabdiraxmaan sheekh xuseen labada waxay keeneen boqolkiiba sagaashan iyo labo ayay keeneen insha allahu tacaala labadooda midkii wuxuu ku guulaystay lacag dhan iyo siddeetan doolar gabadha koowaad ama ardayda koowaad ee u gashay kaalinta koowaad gabdhaha waa maymuuna macal cabdiraxmaan sheekh xuseen waxayna keentay boqolkiiba sagaashan iyo sideed waxayna ku guulaysatay lacag dhan boqol iyo labaatan doolar kaalinta labaad waxaa galay qismiga xalaqada cusmaan ibnu cafaan gaar ahaan qayb- qaybtii gabdhaha shamse maxamuud axmed waxayna darajaan ay haysataa sagaashan iyo lix waxayna ku guulaysatay lacag dhan boqol doolar kaalinta saddexaad waxaa gashay gabadha la yidhaahdo ama ardayda la yidhaahdo maryamo cabdilaahi aadam waxayna keentay boqolkiiba sagaashan iyo shan waxayna ku guulaysatay lacag dhan siddeetan doolar qismigii ilmihii yararka ahaa ama qismi siqaar saddex iyo labaatan arday weeyaan Ee, qaybta siqaarka haddaan u gudubno insha allahu tacaala waa saddex iyo labaatan arday kaalinta koowaad waxaa u galay wiilasha yararka ah cabdilaahi maxamed aadam ardaygaasi wuxuu keenay boqolkiiba boqol maasha allah jaa-isadu ku guulaysay waa lacag dhan toddobaatan doolar kaalinta labaad waxaa galay mucaad cabdilaahi maxamed mucaad cabdilaahi maxamed wuxuuna keenay boqolkiiba sagaashan iyo shan wuxuuna ku guulaystay lacag dhan lixdan doolar ardayga saddexaad ee kaalinta saddexaad galay qismu sigaar waa bashiir maxamed bashiir wuxuuna keenay darajo ahaan boqolkiiba sagaashan iyo afar wuxuuna ku guulaystay lacag dhan konton doolar dadkii munaasabadaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha nuqabada wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo bogaadiyey dowladda loo soo xidhay macallimiintaas بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد معاشر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية مناسبة عن جوجنا قال جبنت عثمان بن عفان ee محافظة looguna talagalay dadkii ay soo saartay oo tiradooda siddeetan dhowrka lagu sheegay ka qaybgalkooda waxaan ugu faraxsannahay si aan qiyaas lahayn waxaan leenahay insha allahu tacaala mahadcelinta dadkii iga horreeyey akhyaartii culimmadii ayaan la qabaa mahadcelinta insha allahu tacaala rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay ummaddayda waxaa uu sharaf badan kuwa qur-aanka xambaarsan iyo kuwa qiyaamuleylka la yimaada ashrafu ummatii xamalatu lqur'aan wa asxaabu leyl insha allahu waxaadna ku dartaan qiyaamuleyl ha lagu daro si aan sharaf adduunye iyo mid aakhara aan wada helna insha allahu tacaala rasuulka sala allahu calayhi wasalam dadka xamalatul qur'aanka qiimahooda wax la soo koobi kara ma ahan sababtoo ah dadku waxay- waxay dhahaan war hebel waa buddhiga ilaahay wuxuu sheegay inuu ilaahay arlada korkeeda uu ku leeyahay dad ehel ah ehel inuu ku leeyahay kuwa ilaahay ehelkiisana waa dadka qur'aanka yaqaano dadkii saxaabatu rasuulilaahi maxay ahaayeen qiimaha ay lahaayeen maxay ahaayeen xaaladda markii qaabo qowsayna ay gaartay xagga jihaadka oo meel adag ay tagto waxay ahaayeen asxaabu raaya dadka xaaladda markay adkaata calanka u qaada ayay ahaayeen jihaadka dadka masrax ayaa la ayay ahaayeen dadka ilaahay xamalatul qur'aanka waxaan leeyahay waxa noogaga dhiman fursadan iyada ah raayada tawxiidka insha allahu tacaala ummadda inaan ku hor qaadno haddaan nahay ahlul quraa haddaan nahay macallimiinay dadkii macadka ka soo qalin jebiyow raayadaas tawxiidka xaaladda adag inaan ku hor qaadno diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay allahuma fashal allahu akbar allahu akbar allahu akbar
ugu dambayn waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi oo la dardaarmay macallimiintii shahaadooyinka la guddoonsiinayey الحمد لله معز من أضاعه ومذل من عصاه والصلاة والسلام على من نعل الله منار الإسلام بسيفه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الحمد لله تبارك وتعالى وحنا مهد لنا حركة شغل المجاهدين أبو هريرة أمير كنا أبو عبيدة يولايد الإسلام جاي هيران يددارك جهدك بحسي وخاصة مكتبك دعوة هير ولاية هير دقمة دذلك جهدك أن بحيي باهدة كتاغن مقالة الشو انت أركي دذلك القرح ذا لوراق ما أنت مغضى سمي وأمهد علينا سيدوك نحن أمهد علينا جمعية دينا القرآن مروة لبا كد داشو dadkeena muslimka ah inay ka qabtirto barashada diintooda جزاكم الله خيرا انت كذب وربضا ولا شيء ما موقض waxaan ku faraxsanahay marka inaan maanta idin kala soo qayb qaadano xalqada tasxiixa ah ee Uthman ibn Affan ee khitaamkeedii iyo gunteedii gabagabadeeda in idin limaad waan ku faraxsanahay hadal intii la dhihi lahaa rag igu horeeyay ayaa dhahay in yar ayaan rabaa inaan dhahay quraanka iyo fadligiisa waxaa kaga filan in Allah tabaaraka wa taala ahlul quraan ay yihiin ilaahay tabaaraka wa taala ahlkiisa iyo qaastiisa ay yihiin ayaa kaga filan waxaa kaga filan sharaf iyo karaamo in quraanka maalinta qiyaamo ee imtixaanka jiro ay ku ku shafaacay quraanka asiga oo sida daruurti u eg oo imaanayo walla tabaaraka wa tacaala leeyahay kan allow waa igu dhaqmay waa i akhriyey waa ila moogtahay habeen imaalin ilaahu kan anaa kula haysta qofka qur-aanka yaqaano ee adduunkan joogo sharaf iyo karaamo waxaa ku filan iyo ajir xaraf walba oo qur-aanku akhriyo inuu ajir iyo leeyahay wanaag marka qof waliba oo muslim ah waxaan u dardaarmaynaa qur-aanka alla tabaaraka wa tacaala barashadiisa iyo inuu ka mid noqdo ahlul qur'aan si qaasa marka xalqada aan intii ka soo baxda waxaan u dardaarmaynaa alla tabaaraka wa tacaala cabsidiisa macallimow waxaa laguu dhiibay ee laguu soo miiri ee madrasa aad u fadhiisatay inaad shaqadii ambiyada qabatid maxaa ku saaran waxaan arkaynay maalmahan dambe intaan u gelin oo xusid badan allaha barakaya alkataab inay soo saarto filmaan wadduu low takfuruun ee gaalada iyo jawiga iyo dulmiga ay wada arkaynay ilaaha ku mahadsan gaal gaalada kabaadilka mar u dhahay aadaan ugu farax wuxuu dhahay boqol iyo labaatan ayaan kirishtaameyniy u dhahay soo noqodkiina halhaba kama joogin waa lilahi u dhahay alxamdu lilah allahu akbar ilaaha ku mahadsan diinta aad baraysaan ilmaha ku tarbiyay diintooda waxaan u dardaarmaynaa marka insha allah tacaala tarbiyada marka waxay tahay jawaanib alxayaat dhan in cunuga laga dhiso hadday noqoto jaanibkii ama dhinacii iimaanka oo iimaankiisa maadaama uu yaryahay lagu rijiyeeyo oo dhagax lagu naqshaday qoraal laga dhigo oo diinta la baro oo kufri iyo gaalnimo markuu maqlaba uu ka dido haddii waalidkii kuu keenay oo kugu aaminay adigana waxaa laga rabaa inaad cunuga iimaankiisa aad dhistid waxaa laga rabaa inaad dhistid akhlaaqdiisa inaad dhistid cunug inuu akhlaaq fiican dadka ixtiraamo toosan oo noqdo waxaa laga rabaa usro ahaan iyo faamilka ama reerka uu ka yimid inuu bedel ku sameeyo cunuga hebel akhlaaqdiisii qaraabadiisii heblowgiisii qaraabasalaaankiisii alaabta aad ku rakibtid waxaa laga rabaa fikri ahaan in cunuga loo dhiso oo maanta waaqic jira ilmaha looga sheekeeyo laftooda yidhahda gaalada saanay samaysi waxaas gaalnimo waayo saanay tahay intay tahay la yidhaahdo caqligiisa inaad korisiinine ood alla diintiisa ku korisaanne jazaakum allahu khayran waa idin saarantaa marka waxaan leeyahay macallimiinta guud ahaan waa dadaasheen in badan ilaahay tabaaraka wa tacaala awaalkiina ha badiyo rag iyo dumarba waxaa waaye kaalinta waa qaadateen intaa ayaan u dardaarmayaa marka nafteeda iyo tiina waxaan leeyahay allah idin barakeeye inaan ku dadaalno waxa adduunya aakhirana anfacayo macadkeennii noo furaa ama xalqadeennii insha allahu tacaala halkaas ayay ku xidhan tahay haadaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kataib al ikhbaariyah ayaa baahisay muuqaalkii siddeed iyo labaatanaad ee lagu soo bandhigayo waxqabadka guddiga gurmadka baaraha ee mujaahidiinta waxaana muuqaalkan uu soo gudbinayaa guddiga oo raashin qaybin ka samaynaya deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu beddelnay
علي ادم عبد الرحمن نور ايوه عبد الرحمن نور ايوه فارس بن بعض فارس بن بعض نظامكم مرتاح نظامكم انت الله مرحبا حوري وعبد علي طيب
magacii waa maxamed xasan maxamed alxamdulilaah iyo maanta waxaan joognaa simatare waxaana lagu qaybiyey raashiin ka kooban bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid alxamdulilah ilah baa ku maadsan walaayada islaamka ayaa ku maadsan wayna maadsanta khayr laa siiy insha allah
walaayada islaamka oo samatara ku qaybisay raashiin sokor bur bariis saliid waa mahadsan yihiin khayr allah siiye
meesha degmada oo wax noogula siiyey samatara ayaa la yiraa waxaana la siiyey eh, sokor bariis bur laba cago saliida ee walaayadana u siisay waa ku maadsantay ismaaciil geedow oon ku dhashay caagshiirre maanta ku qaatay samataro raashiin walaayad islaamina oo tala gashay iyadoo waqti xaalad xun oo lagu taagan yahay ilaahay intaas ku maasan tahay walaayada ilaahay ku maasan tahay الله يلقى النور آه، ولايدا آه، راشين قرقار اي ماشي كوب حسي واسمترو بريس آه، هاف بريس يا هاف سكر يا هاف بر لو عاقو سليد ولايدا انا سيسي غير لاسي
كدر كدر كدر كدر
عليه شيخ صفاء روجودا آخبوي نواحي آخبوي ونون وحاليسي مانتا حاف برئة هي حاف بريس أبا آغو سريد هي حاف سكر أكو ما سنين anigu waa ku nool tuulada caqaboy beesha caqaboy walaalahayna sharaf tale ay nagu soo caawayaan buur sonkor baariis nabcago saliida walaalahayna sharaf tale guul wacna laa siiyo meel kastoo joogto walaayada islaamka guul allah siiyo gaalada allah ka jibiyo meel san allah marayo
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen axad ah waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijka si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad sisan ku dhegaysataan intaaan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh تسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا